bismi illahi raxmaan raxiim colaad waa mahadsantihiin waxay ahayd sanad hore imaamada iyo communitiga muslimka ah hogaankooda waxay ka qayb galeen inay booqdaan aerobortka caalamiga ee minnesota iyadoo hadafku ahaa maaragtay dacwad anaga aan gudbinay oo ah muslimiinta siiba soomaalida in oo si kala sooc ah loola dhaqmo markay imaanayaan iyo markay baxayaan marka homeland security wasaaradda iyo hay-adaha kale la shaqeeya aerobortka jooga waxay markaasi ay soo saareen maaragtay mashruuc ah in oo aimada iyo madaxda communitiga ay booqdaan ay arkaan shaqada la hayo marka waxay su-aalo ka qabaan iyo qaabka maaragtay ay u arkaan in loo waajaho dhibaatooyinka oo aan anaga tuhmayno kala sooc inay jirto oo soomaalida iyo muslimiinta in laga hadlo intaasuu ahaa sanad hore invitation ama maaragtay ayaa la iisoo diray aniga iyo imaamo iyo niman kale oo madaxda communitiga ah waana la ogolaaday invitation kadib aritaan ay sameeyaan inaad gudaha usoo geli karto airbortka iyo meela xasaasiya inaad tegi kartaan marka waa ka qayb galay hal ilaa laba imaam oo la celiyay way jireen anaga ma dabagelin asfaabta loo celiyey laakiin waa ka xumaanay markay meesha yimaadeen ayaa la yidhi meesha maaragtay baaristii ku saabsaneed magacyadiina lama dhamaystirin marka ma soo dhaafi kartaan marka way iska laabteen iyaga marka sanadkan maaqaan inta qof ay u yeereen aimada iyo dadka kale oo madaxda communitiga ah laakiin aniga waxaan kamid ahaa dadkii ay usoo direen email oo ay leeyihiin waa kugu martiqaadnay inaad kasoo qayb gasho macluumaadkaagana soo sii macluumaadkii waa siiyey waxay u baahnaayeen oo dhan markii saddex maalmood ka harsaneed booqashadii aeroportka waxay iisoo direen email ay leeyihiin baristii kadib waxaan ogaanay wax dhiba inaysan jirin ood kasoo qayb geli doontid maaragtay tuurkii ama booqashadii aeroportka anoo intaas ku jooga ayaa markii wixii marka masaajidkii ayaa wax ka dhigaa duruus galbihii iyo jaamacada islaamiga aan dhigo adiga wixii waa kansalay galabtaas khamiista oo ay ku aadaneyd booqashada aeroportka lixda markay tahay marka saddex saacadood ka hor markii abaarihii ay saddexda galabnimo ahayd ayaa qof iga soo wacay wasaaradda ammaanka qaranka uu leeyahay waxaan ka xunnahay imaam xasan jaamici in oo aan kula socodsiino hooshii ahayd maaragtay in aad maanta meesha tegi karto inaan lasoo dhamaystirin marka oo aadan soo lugoyn mar waa ku mar waa ku farxay sababtoo ah eerboorka ma tegin oo lagama socona sidii culumadii hore ku dhacda oo kale marna waa ka carooday sababtoo ah waxaan diyaarsaday su-aalo aada u fara badan oo aan rabay in aan dowladda aan weydiiyo dacwooyin fara badan oo laiisoo gudbiyey oo ah soomaalida si loola dhaqmo eerboorka markay ka dhuufayaan markay soo laabanayaan marka su-aalihii aan gacanta ku hayay ma maaragtay ma helin fursadii aan sugayay wa waa gartay marka maxay kula tahay in adiga iyo imaamyadii kale ee ka sanadkii horeba sidan oo kale looga loo looga horjoogsaday inay booqashada ka qayb qaataan maxaa ugu wacan bay kula tahay horta aimadii hore aniga ma fiirin keli waxaan ogahay aimadii oo laga horjoogsaday oo hore nin ka mida in dacwadu active aada ugu yahay oo shaqo fiican dacwada islaamka ka qabto oo maaragtay marka dhankaas laga fiiriyo marka in ana nin dacwada active ku ah ayaan ahay dacwadan marka la yirahdo waxaa ula jeedaa faafinta diinta islaamka ee maraykanka laga dhex faafiyo taas waa qodob waayo laakiin aniga waxay ila tahay oo aan tuhmayaa mashruuc waxaa jira oo white houseka laga keenay oo la rabo in lagu fuliyo saddex gobol ama saddex magaalo oo boston iyo gobolkan california iyo gobolkan minnesota ay ku jiraan oo ah mashruuca la dagaalanka xag jirka gacanka hadalka ah mashruucaasi anaga fikir ahaan waan aaminsannahay in la hor istaago fikirka xag jirka ee gacanka hadalka ah masaajideen oo dhan way wada aaminsanyihin communitiga oo dhan way wada aaminsanyihin inay khalad tahay laakiin qaabka loo waajahayo oo dowladda ay kor ka keentay ayaa ah qaab siyaase siyaaseysan badkow badiidna taas in kor aan laga keenin annaga qaabkaan u aragna oo munaasab u ah diinteenna iyo dhaqankeenna oo lalaafuguray naga timaado waa kow iyo laba waxaa ku qarsoon mashruucaasi intelligence gathering wax loo yaqaan oo ah basaasnimo oo laga yaabo masaajidaha iyo culummadii iyo ardadii dadkii imaanayeen ee kkalsoonidii ee halkaasi ay ku dhunto oo masaajidkii loo imaan lahaa duruus in lagu barto ay isu bedesho masaajid isha lagu haynayo dadka qaabkay u tukadaan iyo qaabkay qur-aanka u akhriyaan iyo iyo iyo mawaadda ay ka hadlaan iyo waxyaalahaasi taas waa faragelin diimeed oo sharciga guud maraykankan aan ogolayn islamarkaasna ayna ku habboonayn masaajidaha shaqooyinkan inay faraha la galaan marka waa diidnay diidmada aan diidnay marka dadkii culammadii diidiyaan ka mid ahaa masaajida yar keliya mashruucaas qaatay marka maadaama aan diidnay dowladda kuma faraxsana